faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo la wareegay xerada inji oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta sare ee ahlu sunna iyo mas-uuliyiinta ahlu sunna oo isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamada maraykanka ah oo duqeyn ka faliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose xildhibaanada maamulka koonfur galbeed oo la soo xulayo oo la sheegay in laga rabo lacag diiwaangelina ammaanka kenya oo aada loo akeeyey kadib digniin ka soo baxday dowladda maraykanka intaa dhegaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado goor dhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha labaad sanada labaatan labaatan kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii oo intaa ka faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay maxamed aadan karaam anigoo sharmaarkaan ah waa inidila soxosiin doona haashim yarana waa inoo farsamaynayaa aanu ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay gacanta ku dhigeen xaruntii inji oo ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarreysa ahlu sunna waljamaaca waxaana wararku ay sheegayaan in hogaankii ahlu sunna macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan ay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haashin cumar xasan ayaa warbixinta warkaa inoo haya ciidanka dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda ururka ahlu sunna hogaamiyaha ahlu sunna macalin maxamuud sheikh xasan iyo sheikh shaakir oo ahlu sunna u dooratay madaxweynaha galmudug ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxda ahlu sunna ayaa isku dhiibay jenaraal mascuud oo horey uga tirsanaa ahlu sunna islamarkaana dabaanad qaaday ammaankooda ciidamadii iyo gaadiidkii dagaal ee xerada ku jiray ayaa iyaguna si buuxda ugu wareegay dhanka dowladda wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf dreed ayaa ka mid ah dadka isku dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya
mahadsanid wariye haashim dowladda maraykanka ayaa duqeyn ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose waryahaga maxamed aadan karaam ayaa warbixinta warkaa inoo haya dowladda waddanka maraykanka ayaa sheegtay in diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee duqan dhanka cirka ay ka geysteen shalay deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxa uu sheegay in duqayntaasi oo lala beegsaday saldhig xarakada al-shabaab ay leeyihiin iyo in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale maraykanka ayaa qoraalkiisa ku sheegay in duqayntani oo ay garab ka siiyeen ciidamada gaarka ah ee kumandoska soomaaliya inaan qof shacab ah lagu waxyeelanin maadaama baaritaanadani uu ahaa mid qorshaysan waxaa sidoo kale la sheegay in lagu burburiyey gaadiid dagaal oo ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa muddooyinkani dambe waxa uu kordhiyey duqaymaha lala beegsanayo saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin gobollada dalka maahan markii ugu horreysay duqaymo noocan oo kale ay ka dhacaan gobolka shabeellaha dhexe waxaana inta badan dowladda maraykanka ay duqaymo ka fuliyaan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxayna inta badan sheegaan in duqaymahaasi aysan waxba ka soo gaarin dadka rayidka ah
mahadsanid wariye maxamed aadan karaama xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee lasoo xidhay ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray lacag diiwaangelina guddiga farsamada maamulka ah koonfur galbeed ayaa soo bandhigay shuruudaha soo xidhista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed shuruudaha laga rabo xildhibaanada waxaa ka mid a inuusan ka yaran shan iyo labaatan sano islamarkaana uu bixiyo khidmadda isdiiwaangelinta war qoraal oo ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in xildhibaanada looga baahan yahay inay is soo diiwaangeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada dot com ammaanka guud ee waddanka kenya ayaa aada loo adkeeyey kadib digniin ka soo baxday dowladda maraykanka safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa xalay soo saartay digniin ku aadan suurtagalnimada weerar argixiso oo ka dhaca hoteello waaweyn oo ku yaala magaalada nairobi qoraal kooban oo lagu daabacay barta internetka ee safaaradda ayaa lagu sheegay in la rumaysan yahay in la bartilmaameedsan doono hoteello caan ah waa hoteelka hoteellada caanka ee dalxiisayaasha iyo dadka safarka ah ee howlaha ganacsi u jooga ay ku nastaan safaaradda ayaa dadka dalxiisayaasha iyo kuwa kale ee ku sugan hoteelada magaalada nairobi kula talisay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah ammaanka magaalada nairobi ayaa maalinimadii shalay ahayd aada loo adkeeyey waxaana ciidamada ammaanka lagu arkayay goobo muhiim ah oo ku yaala magaaladaasi si loo feejignaado weerarada ay ka digtay dowladda maraykanka tiro dad ah ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dagaal beeleed ka dhacay gudaha waddankaasi ethoobiya haashin cumar xasan ayaa mar kale warbixintan inoo haya saraakiisha dalka etoobiya waxay sheegeen in laba iyo toban qof ay ku dhinteen halka toddoba boqol oo qofna ay guryahooda ka barakaceen kadib dagaalbeeleedyo ka dhacay gobolka gambeellada in ka badan afar boqol oo guri ayaa lagu gubay halkaas halka lagu dhacayna saddex boqol oo neef oo lo ah dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii la dilay sargaal maxalli ah oo ka howlgalaya deegaan ay ku nool yihiin qowmiyadda dagaalada ka dhaca gobolka gambeellada ayaa loo aaneeyaa baaritaan dhanka dhuldaaqsimeed ah etoobiya waxaa sare u kacay dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha qaar kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof halka malaayiin qof oo kalena ay guryahooda ka barakaceen
warbixintaas ayaa dhegeystayaal saaka u dambeysay warkii subax ee raadiyaha cadaado uu noo soo saaray saaxiibkii haash waa saaxiibkii maxamed aadan karaama haashimna inoo farsameynaya anigoo sharmaarkaan aan idila socodsiinayay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono akhyaartaanu jecelnahay waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan